dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeen ee radio muqdisho qodobada warkeena caawa ugu waaweyna waxaa ka mid noqonaya wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maantay daafuray xarunta qaran ee adeega shaqo abuurka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisoomna waxa ay howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka ka sameeyeen deegaano hoos yimaada magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan kulan looga hadlayay sidii dhaqan celin loogu sameyn lahaa dhallinyarada ka soo goosata kooxaha argagixisada ayaa lagu qabtay janaale akhbaaraadka dibadda ee warka rediyo muqdisho aad ku maqlaysaanna waxaa ka mid noqonaya dowladda itoobiya ayaa sheegtay inay t b l f ka qabsatay magaalooyin dhowr ah qodobadaasi dhegeystayaal waxay ahayn qodobada ugu door karoonaa warka habeene rediyo muqdisho caawa taarikhdu waxay ku beegan tahay kowda bisha labaiyo tobnaad sanada labada kun iyo kow iyo labaatanka anigoo ismaaciil ayaa warka idiin sii ambaqaadaya u diyaar garooba wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maantay daafuray xarunta qaran ee adeega shaqo abuurka cabdiwahaab ugaas xuseen wasiirka shaqada oo daafurka kadib la hadlayay warbaahinta ayaa yidhi sidan
oo ay taariikhdu tahay kowdii bishii disembar waxaan daafuray xarunta qaranka ee shaqo abuurka dhallinyarada iyo maxaan ku dhahdaayey dadka shaqadaha intaba waa markii ugu horreysay oo xarun noocan oo kale ah ee la furo taasoo ujeeddadu ay tahay sidii aan dhallinyarada soomaaliyeed shaqo ugu abuuri lahayn taasoo runtii jaanis u siinaysa ama fursad inay yimaadaan xaruntan siifiyooda keenaan shaqooyinka ka dalbadaan shaqooyinka jira ee bannaanna halka ay kala socdaan waxaa kaloo intaa dheer oo iyadana ay bixinaysaa xaruntani training ay siinaysaa dhallinyarada habka siifiyada loo qoro iyo habka shaqooyinka loo codsado runtii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waanan ognahay oo maanta waddankeennu dhallinyaradu boqolkiiba toddobaatan iyo ka badan weeye waana shaqa la'aan jaamacadii ka soo baxaan way ku adkaanaysaa marka meesha ay shaqada ka raadin lahaayeen marka xaruntu waxay sahlaysaa in dhallinyaradu ay yimaadaan xaruntan islamarkaana ay kala socon karaan ayadoo maxaan ku dhahdaayey wixii ay doonayeen ay ka dalban karaan wixay u baahan yahin laga caawiyan laga caawinayo waa shaqo abuur lamid ah xafiisyada ama goobaha loo shaqo tago ee waddamada reer galbeedka sida artaanba runtii hore uma jirin laakiin maanta waxaan ku guulaysanay muddo dheer iyo dadaal badan kadib in xarunta aan ku guulaysanay inaan furno dhalinyarada soomaaliyeedna way u furan tahay halkaasna maxaan ku leeyahay waxaan rajo ka qabaa dad badan inay kaga faa'idaystaan aad iyo aad baan runtii usoo dhaweynaynaa dhallinyaraduna waa lafdhabarkii waddanka shaqaduna waa muhiim inay shaqo helaanna waan rajaynaynaa
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ayaa howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka waxa ay ka sameeyeen deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wakiil wareedka warbaahinta qaranka ee beledweyne cabdishakuur cismaan cali ayaa warkaasi beledweyne ka soo diray ku dhowaad toban deegaan oo hoos yimaada magaalada beledweyne ayay howlgalkani ka sameeyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa amisom kuwaasi oo ka ruqaansaday magaalada beledweyne deegaanada baardheere luuqjeelo raangaabo iyo deegaano kale ayaa ciidanka howlgalka ka sameeyeen waxaana saraakiisha ciidamada hogaaminaysa ay sheegeen in howlgalku uu yahay mid sii socon doono inta laga xaqiijinayo ammaanka deegaanadan oo gacantuugaalaysa mararka qaar ay ka sameeyaan maleeshiyada kooxda al-shabaab taliyaha guutada shanaad qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed korneyl maxamed ibraahim baakaay iyo korneyl xasan jaamac taliyaha qaybta afraad ee ciidanka amisom ayaa furamaha hore ee howlgallada ka socdaan warbaahinta kula hadlay
howlgalku saaka dhinaca galbeedka beledweyne ee nawaaxiga ceelka baar iyo luuq jeelow dhinaca bariga soona baardheere iyo dhulkaasoo dhan ciidamada amisom iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya wada socda waxay ku mareen sirfaya ku mareen waxaana samayn doonnaa haddii ilaa yidhaa masaafooyin ka sii dheer inaan tagno oo nimankaasu nabaddiidka ah oo inay carqaladeeyaan isku dayahaya magaaladan sistem doorashaan rabo inuu ka dhaco waxaan rabnaa masaafooyinkaas haakaan tagnay masaafooyin kasii fog waa tegi doonnaa marka wuxuu ku saabsanaa nawaaxiga beledweyne inaan kormeer ku samayno oo la baaro waxa ku jira si loo ogaado bariga iyo galbeedkaba bariga iyo galbeedkaba soona luuq jeelow soona ceelka baar soona baar dheere oo dhinaca bariga ah dhinacaasoo dhan saaka waa waa ciidamadu way tageen waana joognaaba hadda dadka deegaanada waxaan u diraynaa inay nabaddiidka ka fogaadaan sistamka dowladnimada ay ka shaqeeyaan cadowgana wax macaamil ay isla yeelan waa cadowga ummadda soomaaliyeed ayaguu dilahayaa hooyadooduu dilahayaa waalidkooduu dilahayaa dhallinyaraduu dilahayaa xooluhu ka dhacayaa waxa ay la macaamilaan inay sistamka dowladnimada ahaata ay ka fogaadaan mar walba shabaab maanta waxaan u soo baxnay inaan samayno doorashooyinka horteed inaan dhulkii oo dhan safayno inaan dhulkii oo dhan safayno oon horkacno ciidankii oo dhan kolo meel aan tagno yaan u soo baxnay marka ciidankii oo dhan way wadhan yihiin amisom iyo s n a iyo waxaa la wixii ciidan balaweyn joogay oo soo wala baxnay marka howlgalka kuma joosanayo kolo meel baan tagaynaa oo safaynaynaa doorashooyinka horteed sidaan dhulkaasi uga wala uga wala durkino waxaa la wixii cadow joogay marka waa ininka arkaya hareeraha waa ciidankii amisom iyo ciidankii snagii oo isla wala socda oo joint operation wixii laodhanay ku wala shaqaynaba anagoo gacmahaas haysana oo ininka arkaya siaan amniga doorashooyinka aan u sugno magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa isku diyaarinaysa qabashada doorashada shan iyo labaatan kursi oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaana gudaha magaalada iyo daafaheeda ka socda howlgallo ballaaran oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ay ka wadaan cabdishakuur ismaan cali warbaahinta qaranka beledweyne
aada buu mahadsan yahay cabdishakuur kulan looga hadlayay sidii dhaqan celin loogu sameyn lahaa dhallinyarada kasoo goosta kooxaha argagixisada ayaa lagu qabtay janaale axmed abuukar sabriye ayaa warkaasi halkaa ka soo diray
wasaaradda amniga dowladda dhexe ee soomaaliya qeybteeda dhaqan celinta isa soo dhiibayaasha argagixisada ee d r b ayaa deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose ka sameysay barnaamij ku saabsan in ciidanka xoogga iyo shacabka lagu wacyigeliyo in ay si wanaagsan usoo dhaweeyaan ragga kasoo goosta argagixisada ee isku soo dhiiba gacanta dowladda mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda amniga dowladda dhexe ee soomaaliya oo uu hogaaminayay agaasimaha guud ee barnaamijka dhaqan celinta isa soo dhiibayaasha argagixisada ee wasaaradda oo kulan la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga ee ku sugan janaale maamulka deegaanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa saraakiisha ciidanka xoogga ee ku sugan deegaanka janaale iyo bulshadaba kula dardaarmay in ay magangelyo buuxda siiyaan xubnaha argagixisada kasoo goosta lana dareensiiyo dowladnimada taliyaha ururka sideetan iyo saddexaad guutada afariyo tobanka oktoobar ee ciidanka xoogga dalka gaashaanli nuurudiin xuseen macalin oo ka mid ahaa saraakiisha qeybta ka ahayd kulankan ayaa ballanqaaday inaan dhibaato loo geysan doonin xubnaha argagixisada ee iska soo dhiiba janaale sime way la socota way la socdaasahay inii marar kasta email kasta ciidamada qalabka sida ay diyaaranayeen iniyo al-shabaab madihas dhiiba ama dagaal una ka qobana ini una si naxariisle dadname baniaadangname una an ilaalina naftadiis haddii madaas dagaalmaan uso dhimadoona ahlunaarhekin sheegaan insha allahu tacaala agaasime adiyo saaxiibkii osoble weysii kuba langaadane marlamadi mar saddexaad lang al-shabaabe hees dhiibi ama lang al-shabaabe dhaaway una qobani ini una bahnaanina si ibna aadagnamo welig walka dari ee una an handhawayna usolla daawey lang labesi gurudeganyi si toosakin ka wareejino diyaaran insha allahu tacaala gudoomiyaha deegaanka janaale cabdiraxmaan alcadaala ayaa kulanka ka sheegay in ay ka maamul ahaan soo dhaweynayaan wacyigelintan uguna baaqay kooxaha argagixisada ah in ay ka faa'iidaystaan fursadan muhiimka ah tiimkii sarendi oo socda inay janaale imaadaan waxay noo tahay fursad dahabi ah run ahaantii dhallinyaro fara badan oo maanta halkan joogo oo isku soo dhiibay ciidamada xoogga iyo maamulka isku soo dhiibay ciidamada nisa isku soo dhiibay ay soo dhaqan celiyeen dhaqankii hore uu ku jira laga bedelay dhaqan cusub dhaqanka soomaalida inuu soomaali la jaan qaadi karo mustaqbal loo abuuray fursadii uu beeldareeyey uu ka faa'iidaysan karo agaasimaha guud ee barnaamijka dhaqan celintiisa soo dhiibayaasha argagixisada ee wasaaradda amniga dowladda dhexe ee soomaaliya salaad jilacow ayaa gabagabadii kulan ka sheegay in ay kumanaan dhalinyaro ah oo horey uga soo goostay fikirka xagjirnimada al-shabaab ay ka faa'iidaysteen barnaamijkan fursadahaas oo kalena ay heli doonaan kuwa sidaas oo kale kasoo laabta fikirka argagixisada waa hal ujeedo ujeeddadana waxay tahay inaan badbaadino qof oon annaga aan dhalnay amba nala dhashay siaan ku badbaadin karnaa marka waxaan ku badbaadin karnaa a iyo b sababaha lagu badbaadin karo waxaa ka mid a qof oo waxaa jiro oo nimanka rabin oo ka soo tegey annagana noo imaanin dowladda u imaanin uu dhex jiro gurigiisa waxaa loo baahan yahay qofkaas aan ognahay annaga in asaga before aad dowladda aan loo sheegin in asaga loo sheego waxyaabaha wanaagga ay leedahay yacni inay dhaqan celintan waa rehabilitation programs waaye programkan waxaa waaye waa cafis madaxweyne xaq uu u leeyahay qofka muwaadinka oo soomaaliga marka annaga ulajeeddada aan meeshaan aan u nimadna waxay tahay inaan iswaraysanno kala xog qaadanno isu soo dhowaanno yacni aan nahay hal qof oo hal tiim oo wada shaqeeyo oon u shaqayhayo dal iyo dad sidoo kale qaar ka mid ah bulshadii kulanka ka qayb gashay ayaa goobta ka sheegay in ay dardargelin doonaan wacyigelintan axmed abuukar sabriye warbaahinta qaranka shabeellaha hoose
madaxweynaha ruushka ayaa warqadihii aqoonsiga danjirinimo waxa uu ka guddoomiyey safiirka cusub oo ay dowladda soomaaliya u magacooday dalka ruushka madaxweynaha dowladda ruushka valadimir putin ayaa warqadaha aqoonsiga danjirinimo ka guddoomay safiirka cusub ee dowladda dalkaasi ee u magacooday waa dowladda soomaaliya mudane xasan cabdi daa-uud munaasabad kooban oo ka dhacday aqalka madaxtooyada ee kriminalka ayaa madaxweyne valadimir putin waxa uu khudbad uga jeediyey safiirada cusub ee uu warqadaha aqoonsiga ka guddoomay kuwaas oo gaaraya kow iyo labaatan danjire oo ka kala socda dalal kala duwan oo ay soomaaliya ka mid tahay madaxweyne putin ayaa dowladda soomaaliya u rajeeyay inay ka guulaysato dagaalka ay kula jirto xagjirka iyo argagixisada iyo dadaalka ay ugu jirto sugidda wadajirka iyo amniga dhulkeeda mudane xasan cabdi daa-uud ayaa ka shaqeynaya koruqaadista xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya soomaaliya iyo dalka ruushka gaar ahaan dhinacyada iskaashiga dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka iyo ganacsiga iyo sidoo kale ciidamada tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka h i v aids oo kusii kordhaysa dalka xili maanta iyo dunida laga xusayo maalinta caalamiga ah ee aidiska cabdulaahi codka ayaa warkaani si ambaqaadaya kulankan ayaa halkudhigiisi u ahaa joojinta faquuqa dadka la nool h i v aidiska iyo ka hortagga faafitaanka cudurkan iyadoo ay ku beegan tahay maalinta la dagaalanka h i v aidis ee jimciyadda quruumaha ka dhexaysa waxaana soo qabanqaabisay hay-adda horumarinta haweenka ee s w d c waxaana ka qayb galay wasaaradda haweenka ururka dadka la nool cudurka h i v aidis dhakhaatiir iyo weliba qaar ka mid ah dadka ayagu cudurka qaba gudoomiye ku-xigeenka ururka dadka la nool cudurka h i v aidiska cali cabdi ayaa sheegay in qofka qaba cudurkan uu isaga laga rabo inuu ku dadaalo qaadashada daawada mar gobolka banaadir laba meela laga kala qaataa daawadan banaadir hosbital iyo martini gobolada laga qaato waxaa waaye baydhabo galgaduud iyo kismaayo inta daawada laga helo marka soomaalida waxaan u sheegaa daawada waa free daawo oo dhible ma ahan maryan daqal oo ka mid a howlwadeenada hay-adda s w d c ayaa tilmaantay in dadka qaba cudurkani aana la faquuqin ee la soo dhoweeyo
tilmaaman waa wada naqaanaa maalinta loo asteeye waaye dadka la nool cudurkan si aan u garab istaagno ugu muujinno inuu yahay dareen jiro oo aan la qabno walaalaheen oo aan la garab taagannahay
agaasimaha waaxda xuquuqda ee wasaaradda haweenka sheekh cabdiraxmaan cabdi buriile ayaa sheegay in ay waajib tahay dhowritaanka xuquuqda qofka bini aadamka ah marka h i v aidiskan taariikhda kun sagaal boqol siddeetan iyo kowdii ayaan jeclahay kiiska ugu horeeya in lagu arkay dalka maraykanka luulio amba juulaay amba juun shanteedii kiiska ugu horreeyey intaas waay marka taariikhdiisa haddaa fiiriso taqriiban afartan sano intaas waay marka cudurro oo ka xun horay way u soo dhaceen kadibna way dhaceen oo hadda haddaanba aragnay maryan si fiican ay u qeexday wax yacnii hal qof oo qaba coronavirus intaan inuu ku daaro karo laakiin ninka h i v qaba sababo iyo qaabo oo kala duwan ayuu yacni qofka u qaadsii karaa marka waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha xuquuqda qof kasta oo bini'aadama xuquuq iyo xaq gaara u leeyahay inaan bulshada laga takoorin xataa haddii xanuun uu qabo xataa yacnii haddii dhibaato ay jirto inaan bulshada laga takoorin oo bulshada aan laga faquuqin oo bulshada qayb ka mida uu yahay oo wax gadan karo oo wax laga gadan karo lala tacaamuli karo shaqaysan karo la shaqaalayn karo sidaas ayaa xaq uu u leeyahay da bisha lab iyo tobnaad ayaa caalamka laga xusaa maalinta h i v aids iyadoo caalamka uu maanta ka jiro cudurka covid sagaal iyo toban
cabdulaahi codka aad buu u mahadsan yahay qoysas ka soo barakacay deegaanadu deegaanada abaartu ay saamaysay iyo gobolka mudug ayaa ka cabanaya xaalad adag oo dhanka nolosha ah cabdirasaaq maxamed axmed ayaa gaalkacyo kasoo diray qoysaskan oo ku nool kaam lagu magacaabo deegaan kuna yaala duleedka xaafadda horumar ee magaalada gaalkacyo islamarkaana maanta warbaahinta qaranku ay ku booqatay halkaasi si aynu ula soconno xaalada nololeed ayaa waxaa haysta duruufo adag oo la xidhiidha dhanka nolosha kuwaas oo ay ugu horeeyaan biyaha cunnada caafimaadka iyo hoyga qaar ka mid a xubnaha qoysaskan oo la hadlay warbaahinta qarankuna waxa ay ka warbixiyeen xaaladooda nololeed iyo halkii ay horey uga yimaadeen saynab baa la yidhaahdaa saynab halkan waxaan ku degaanba kaan degaanba ku noolna waxaa ka nimid dhulkaas silable meeshiis baadiyiis waxaan u nimid bahalkii dorofo daraaddeed xoolihii baa naga xumaaday gaadiidkaa naga dhammaaday adigu arigii wax laga gatali waaday oo eber qaatay waxaasaa ka nimid wallahi wixii ilaahay risaqana soo siiyo oo markaas aan meesha xamaal qofkii noo soo shaqeeyay baan ku noolnahay oo hadda hay-adaha markaan ka hor oo aan cunto aan helin male aniga waayfay aadan barow dhibaatooyin badan baa naga haasa kaan aan degannahay qaxooti saaki oo meel degan baan nahay waxaan doonaynaa inuu noola caawiyo oo naalaga caawiyo xag raashiin xag suuli xag biyo xag daawo caafimaad iyo xoola midna haysana waan saakiina meel iska looga haddee maxay weydiinaysa managa wixii ilaahay noo qoray oo ilaahay ummadda baan ku noolna wax noo shaqeeya malihin annagu ma shaqaysanno xoog iyo xoola midna ma haysanno inta waxaa imaaday mar dhowaa imaaday ascaanoa ka imaaday ascaanoa ka imaaday wax gubal ima haysano wax fasaxana ma haysano biyina ma haysano galo ahayna ma aqoon ninka soo furay kaliya meesha jooga kaliya meesha degnaha halaa wataa hal cunaa wataa
gudoomiyaha xerada barakacyaasha deegaan cabdulaahi daa'iro isna aan wax ka weydiinay arrimaha adag ee la xidhiira dhanka nolosha ee ka jira kaamkaasi ayaa sharaxa guud ka bixiyay guud ahaan xaalada bini-aadanimo halkaasi ka taagan isagoo labaaq u diray maamulka galmudug dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha samafalka marka labaad waxaan u mahad celinaynaa tiifiga qaranka aan ugu soo booqday annagoon ka warhayn noogu yimid kaamka deegaan dhexdiisa saakay indhayn noogu yimid meeshaan markaan kaaga waramo waxaa degan dad tiro badan oo isugu jira qaybaha bulshada dad barakacyaala oo ilaa laafcaana ka yimid ku dad remiyiya oo ka yimid eriyadan gobolka mudug oo ayix waxaa u horreeyay ayixii dad ka soo barakacay abaaruhu dad ay galaafteen oo tiro badan dadkaasoo gaarhay ilaa lix boqol siddeetan iyo lix reer baa ku nool meeshaan degaan waa arkaysaa cabdisaaqsaa usoo dhex martay dadka tiradiisiiba ay degan yihiin ku sheegi mayno waxaan rabnaa hay-adaha iyo maamulka galmudug waxaan ugu baaqaynaa dadkan sida ugu dhaqsaha in wax loogu qabto cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
cabdirasaaq wuxuu u dambeeyey akhbaaraadka gudaha ee warka habeeney radio muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda dowladda itoobiya ayaa sheegtay in t b l f ay ka qabsatay magaalooyin dhowr ah dowladda itoobiya ayaa sheegtay in guulo muhiim ah ay kasoo hoysay dagaalo ay kula jirtay dagaaladii ay kula jirtay fallaagada t b l f ee ka dagaalanta waqooyiga dalkaasi dowladdu waxay sidoo kale sheegtay in ciidamada ay dib u qabsadeen magaalooyin dhowr ah oo dhaca gobolka amxaarada halkaasi oo ay horey u haysteen fallaagada t b l f dhowaan ayay ahayd markii dowladda ay shaacisay inay dib ula wareegtay deegaano dhaca gobolka anfarta ra-isul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa dhowaan la arkay isaga oo ku labisan tuutaha militariga xilli uu ciidamadiisa kula sugnaa jiidda hore ee dagaalka dhanka kalena ciidamo ka socda wadanka ugandha ayaa gudaha u galay koongada dimuqraadiga ah halkaas oo ay ka bilaabeen howlgallo ka dhan ah ururka hubeysan ee a d f loo yaqaano dowladda uganda waxay sheegtay in howlgal gaar ah ciidamadeedu ay ka bilaabeen dalka ay dariska yihiin ee koongada dimuqraadiga halkaasi oo ay ku duuleen ama ay degan yihiin jabhadda loo yaqaano a d f a d f oo weerarta dalka uganda saraakiisha hogaamineysa ciidamada uganda ee gudaha u galay dalka kongo ayaa sheegay inay garab ka helayaan ciidamada dalka kongo ee dimuqraadiga ah guud ahaana warkii habeenii radio muqdisho oo aad ka dhageysanayseen caawo intaa ayuu nooga dhan yahay anigoo ismaaciil maxamed ayaa warka idin akhrinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo